إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل عملي صالحا واجعل وجهك خالصا أما بعد caawa hulaثaah oo bishay hijiriyadu ay tahay siddeed iyo toban bishii labiyo tobnaad dilxija kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo labaatan waxayna ku aadan tahay lix iyo tobanka bishii labiyo tobnaad december laba kun iyo siddeeda milaadiga ah oo hamiin hulaثa ah ee masjidka musalaani ee ku yaala magaalada mombaaso ee waddanka kenya waxaa caawa ku bilaabi doona insha allahu tacaala diraasada ama tarjamada micnaynta kitaabka la yidhaahdo halaatat اlusuul lisheekh moxamed cabdiwahaab waxaana akri doona insha allah axmed taahir biidn اllahi tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaa subxaana wa tacaala qofka akrinaya iyo culimmadii aliftana ilaahay inuu ajar weyn ka siiyo qofka hadda akrinayana ilaahay ajar uu ka siiyo dadka hadda mustamiciinta aada u badan oo weji bishaaro khayr iyo caqiido jacayl ay ka muuqato iyo sunno jacayl iyo dad kaleo insha allahu cajaladaha iyo ku intifaaci doona ama laga yaabo internetka inay ku jiraan ilaahay ha ku anfaco dhammaan ilaa yowm iddiin kitaabkan marka waxaa qoray alusuul halaatu lusuul asheekh moxamed cabdulwahaab magaciisana waa sheekh moxamed cabdulwahaab ibnu sulaymaan ibnu cali ibnu moxamed ibnu axmed ibnu raashid ibnu yaziid ibnu moxamed ibnu musharif ibnu cumar wuxuuna ka soo jeedaa carabta lafta weyn oo la min bani tamiim la yidhaahdo ayuu ka soo jeedaa shaykhulislaam isaga laftiis waa min bani tamiim sheekha sharxay oo cufaymiin isagu laftiid waa min bani tamiim waa marka waa qabiilkii aada u weynaa ee dhulkan riyaad iyo dhulkan waagii hore deganaan jiray oo najdi deganaan jiro bani tamiim la yidhaahdo waa qoladaas wey oo carabta reer mudar ka mid ah shiikaasi waxau dhashay hijiriyadu markay ahayd kun iyo boqol iyo shan iyo toban oo hijiriya ayuu shiikhu u dhashay gurigou ka dhashana waxuu ahaa guri cilmi iyo sharaf ay buuxdo aabbihiis nin caalima ayuu ahaa abdsheekh cabdiwahaabkaas adeerkii awowgii sulaymaan waxa weeye najdi oo dhan ninka ugu cilmi badan oo ahaa madhabkoodana waxay an madhabka xanaabilada sheekh maxamed cabdiwahaab isagoon toban sano gaarin ayuu qur-aankii xifdiyey culuumtii fiqhigii ayuu darsiyey oo macnaa culummadii uu ka bartay ilaa uu heer sare uu ka gaarin aabbihiis iyo dadkii culummadii waxbartana aad bay ula yaabi jireen sababtoo waxuu ahaa nin aad iyo aada u xifdi badan oo wax kastaba qaybo ayuu ahaa aadna wuxuu u daalacan jiray kutubaha tafaasiirta iyo axaadiidta cilmigana habiin iyo dharaar dalabkiisa iyo barashadiisa uu isugu bixin jiray mutuunta ayuu xifdin jiray sida qofka haddii oo rabo inuu cilmiga oo barto kutubaha yarar iyo mutuunta ama shicir ha ahaadeen nadmi ha ahaadeen ayuu xifdiyaa sida kitaabkan oo kale waxaa loo baahan yahay halaatul usuul qofku inuu xifdiyo taasaa marka loo baahan yahay ardaydu isku dhegaystaan markii dambena shiikhu madiine ayuu u xeraystay wuxuu wax ka bartay shiikh la yidhaahdo cabdullah bin ibraahim ashamari shiikaas iyo faraa'ilka iyo iyo uu ka bartay shiikha la yidhaahdo moxamed bin xayaat asind ee kutubaha lixda tacliiqaad kule xaashiyatu sind aad kutubaha kutub ummahaatu sibta ninkaasna cilmiga xadiidka ayuu ka qaatay aad buuna wax u bartay shiikhaasi markii uu cilmigii uu aada u taxsiiliyey ayaa waktigii ou markaas waxaa ka buuxay caalamul islaami oo dhan waxay ahayd khilaafadii turkiga ta'ahur aad u badan oo xagga rukuud cilmi ah ayaa jiray oo suufiye iyo qubuurinimo iyo maaragtay khuraafaad ilaa qubuurihi hadda sidii asnaamtii laga dhigtay wixii markii uu ka yaabay ayuu shiikhu wixiiba ololo ku qaado uu la xarbiyey ou naqdiyey waxyaalihii qubuurtii la caabudayey iyo qaraabiintii iyo waxyaalihii bidcadii iyo khuraafaadkii iyo shirkiyaadkeedii weliba wuxuu furso u helay aabbihiisa markii uu dhintay aabbihiis waxuu dhintay kun iyo boqol iyo konton iyo saddexdii hijiriyeed ayuu dhintay marka ayuu marka hilfaha u qaaday meel kasta waa lagala dagaalamay laakiin isaguna jihaadkiisi ma joojin markii dambe nin la yidhaahdo maxamed aali sacuud oo qolada had reer boqor reer aali sacuud hadda sacuudiga xukuntaa awowgood sare ahaa ninka ayaa marka gacan siiyey marka taladaasna waxaa ku siiyey xaas wanaagsan buu lahaa aada u caqli badan xaaskii baa sheikha dacwadiisa intay maqashay ayay boqorkii marka waxay kula talisay in ninkan nin wanaagsan uu yahay uu ninkan uu maaragta ayido uu dacwada uu ku ayido hadda barako badan bay ka heleen oo mulkigoodii ilaa maanta waa daa'im dhulkooda dhulka ugu barwaaqo badan weeye dhulkiina marka dacwadii baa marka ku faaftay marka sheikhaas awood wuxuu u helay isagoo cilmigii nashriyey haddana inuu dowlad uu istaajiyo ee ilaa maanta maaragtay socota oo tawxiidkaba un maaragtay u gargaarto hadda jaamicaad waaweyn furtay oo maaragtay sheikhulalbani oo ku tilmaami jiray dowlatu tawxiid oo ku tilmaami jiray ee jaamicaadka dalabatulcilmiga dadka tawxiidka faafiyaba ay ka soo baxeen jaamic islaamiya la yidhaahdo iyo jaamicat alimaam iyo umulquraa ummadda ajaanibtaana marka furso badan ay siiyeen dowladda sacuudiga ummadda ay wax ka barteen khayrkaa faraha badan ayaa ka ratibmay culummo badan baa markaas aada iyo aada uga soo baxay oo waaweyn waktigii hore iyo waktiga xadiidka culimmadaas soo gaarnay waxaa ka mid a sheekh cali xarakaan iyo sheekh ibnu baas iyo maaragtay sheikh ibnu xumayd iyo sheekh cuthaymiin culimmadaas waaweyn baa ka mid aheyd haddana culummo badan baa joogta oo sheekh alcabaad oo maanta ma arkaysa iyo rag la mid a ayaa jooga oo aada dalabatulcilmiga iyo looga faa'iidaysto ummadda waddankaas wax ku baratana aad bay marka cilmiga u nasriyeen kolley madrasada jaamica islaamiya manhajkeeda iyo tawxiidkeeda ka faa'iidaysigeeda soomaalida loogama dheef badna yacni waa ummadda aada u soo qaaday manhajka salafiga ee tawxiidiga ee waddankoodii iyo dalabatul cilmiga ku nasrisay ee dadkii wax ka bartan ay aada uga soo faa'iidaysteen dadkii soomaalida ahaa iyo ardadii dalabatulcilmigana marka qubuul fiican ay ka heleen marka haddii la yidhaahdo laga reebo dee fawdadan iyo masaa'ibtan la qabsatay waxaa la dhihi karaa madrasa iyo maaragtay juhuudi sheekh maxamed cabdiwahaab oo u qumay markii waddanka sacuudiga laga reebo soomaalidu waxay ka mid tahay waddammada aada iyo aada dacwadaa khayra qabta uga faa'iidaystay ee tawxiidka uu dhex galay ee khuraafaadkii iyo waxyaalihii qashinka ahaa ay maaragtay ay ka baabi'een sheekh cabdiwahaab marka juhuuddaa wuu ku guulaystay aadaa gaalada ula xarbisay dowladihii markaas joogana maaragtay in la baabi'iyo waa lagula waa lagu dadaalay dhowr goor baa lala xarbiyey isaga sheikha iyo dowladdii markaa ayidaysay mar waaba la burburiyo dee waxa weeye hadkaaba laga saaray mar waa soo noqotay hadda dowladdan hadda waa dowla asacuudiya athaalita dowladdii saddexaad ee reer sacuudi qabsatay waa marka haddana ilaahay subxaana wa tacaala aahaartiisii way maaragtay baaqi noqotay oo ilaa meel kasta bay gaartay oo dadka dalatul cilmiga ahaa ay ka faa'iidaysteen waxaan loo baahan yahay manhajka tawxiidka oo khaaliskaa in la qaato ee quluwiga in la iska dhaafo quluwiyaadka iyo waxyaalahan ama maaragta takfiiri ha noqoto ama maaragtay madaahijtan fawdawiga ha noqoto sheikhaan culimmadii manhajkii salaf oo ku tarbiyeeyey oo xag caqiido xag akhlaaq xag cibaado xag maanta ma arkaysa ixtiraam oo culimmada la sharfo mujtamaca la sharfo dadka dacwada xikmo loogu yeero marka manhajkaas in laga faa'iidaysto ayaa loo baahan yahay nacam shiikhu asagu kifaaxa ugu jiray wuxuu dhintay kun iyo laba boqol iyo lixdii hijrigu markuu ahaa yacni taqriiban isagoo kow iyo sagaashan jira ayuu dhintay marka waa xayaato ama nolol gebigeedba ka buuxday helgan wanaagsan raximahullah ilaahay ha u naxariisto ajarkiisana maanta ma arkaysa allaha socosiiyo maaragtay annagana cilmiga naafica uu ka tegey iyo dacwadaas wanaagsan kolley wuxuu asagu la yimid maahane kitaabkii iyo qur-aanka buu dadka u tajdiidiyey u cusboonaysiiyeen oo mar kastaba ilaahay boqolkii sanaba ilaahay ummadda wuxuu u soo saaraa ina allaha yabcadu fii maaragtay fii hadi lumma calaa kulli ra'si ma-ati sana man yujadidu laha amra diinaha dad diinta u cusboonaysiiya oo diintii xaqa ahayd ay uloobeen ku soo celiyo marka mujadidiintu way badan yihiin kabacdi dad kalaa ka dambeeyey oo iyaguna mujadidiina door weyn u qubay raggaas waxaa ka mid ah maxamuud shaakir iyo aadana hadla xadiifiya salafiya u qumay asheekh maaragtay almucallimi isaguna aad kowsar iyo raggii khuraafiyiinta u radiyey waxaa iyaguna ka mid ah asheekh alalbani oo dadkii axaadiidta mawduucaadka iyo saxiix iyo daciif aan kala aqoonin ummaddii maaragtay u soo baxay u sahlay dadku inay xadiidkiiyo daciifka ay kala gartaan kutubihii ugu muhiimsanaa sunankii oo dhan saxiix iyo liix daciif u kala soocay kitaabka la yidhaahdo aljaamic sagiir lisuyuudi kala soocay silsila axaadiis adaciifa wasaxiixa isaguna alifay iyo culimo fara badan oo maaragtay calaa minwaalihim ma garad marka saasoo kalea loo baahan yahay ummadda hadiyo gooraada in la socodsiiyo oo culimmada dadka diinta u cusboonaysiinaysa in laga qayb qaato qof walbaa tabartiisa nin walbaa cilmigiisa nin walbaa maaragtay sumcadiisa nin walbaa booska uu taagan yahay inuu diinta u ka qayb qaato hiil iyo hooba kitaabku marka wuxuu ku saabsan yahay kitaabkan masaa'ilka caqiid caqiidada ku saabsan oo muhiimka ah inuu qofka uu ka dhaadhiciyo marka waxaad dhihi kartaa waa kitaabka koobaad ee daraasada laga bilaabi karo caqiidatu salafi saalix ee qofka daalibulcilmiga mubtadi'a iyo qofka caalimkaa iyo qofka mutawasitkaa intaba u baahan yahay waxaana wanaagsan insha allahu tacaala matnigu waa uu yar yahay in matniga macnihiisana si fiican loo dhuuxo hadhowna markaas la qaybo oo lagu soo ceshado shiikhu wuxuu ka bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaah marka bismi illah waa isim xarfu jar iyo ism lagu jaray oo ismigaas iyo allaahi oo ismigaa loo adeefeeyey iyo laba sifo oo ka dambayda alraxmaan iyo alraxiim marka jumla ficliya meesha kuma jirto ficil kuma jiro laakiin ficilka waa u qadaran yaho jaar iyo majruurka hadiyo goraal ficilo u baahan yahay ficilkaasina waa muqadar oo waxaad leedahay hadba mawduuca aada joogto haddii kitaab la alifayo waxaad leedahay bismi illaahi ualif haddaa wax akrinaysid bismi illaahi aqra' haddaa wax cunaysid bismi illaahi aakul haddaad may duugaysid bismi illaahi yacni uqbir camal aa u taagan haddaad dabxinaysid bismi illaahi adbax bisinka alla in wax ku gowracaya marka maxaa bisinka loo soo hormariyey oo ficilka loo qadar loo dibdhigay waxaa la rabaa magacaa la barakadiisa inuu kuu soo degdego intaad dhihi laheed aqra'u bibismi illaahi intaad dhihi laheed waxaad leedahay bismi illaahi aqra' magaca alla dhaqsa waxaa la rabaa in maaragtay barakadiisa ay ku soo gaarto bismi illaahi magaca alle ayaan ku bilaabanaya ama aan ku alifaya wuxuuna marka shiikhu uu ku dayday kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala suwarkaoo dhan bisinkaa lagu furfurtaa culimmadu waxay isku khilaafaan bisinkaasi qur-aanka ma ka mid yahay ma suuratulfaatixuu ka mid yahay ma suuro kastauu ka mid yahay laakiin waa lagu furfurta nabiguna calayhi salaatu wasalaam rasaa'ilka iyo markuu wax qorayo bisinka ayuu ku bilaaban jiray xadiidna waxaa soo arooray kullu amrin diibaalin laa yubda'u fiihi bibismi illaahi fahuwa abtar arrin kasta oon magaca lagu bilaaban waa daba go-anta xadiidka adiga waxay yidhahdaan sanad ahaan saxiix maahan laakiin culimmada qaarkoodna waxay yidhahdeen macnihiisi iyo markii la isu geegeeyo waa macno saxiixa dadka saxiiy imaamu nawowi iyaa ka mid ah culimmada laakiin sida saxiixa sanad ahaan waa u daciif laakiin macnihiis waa iska waxa weye macna saxa wey marka bisinka alle ayaan ku qorayaa hodha kitaabka allah marka waa isimka calamka waa magaca maaragtay allah uu leeyahay oo maaragtay oo laga sifeeyo maga sifaadkao dhan laga sifeeyo calam waxaa la ism qofka loo bixiyo cali maxamed faarax oo kale marka ism calamka oo allah waxaa la yidhahdaa waxaa laga keenay ilaah macnaa kii la weyneeyo marka ilaah markuu ahaa aliflaamaa lagu daray allah ayaa la laamtiina marka waa la tafkiimay si ilaahay loo weyneeyo allahu laa isawla allaahuma la dhahayo gaar ahaan markii maaragtay ama ay maftuux ay tahay ama markay madmuum ay tahay maxaa la dhahaa allahu laa ilaah marka waxa weye tafkiim yani tacdiim lilaahi subxaana watacaala marka min alilaahi ka timido yacnaa waxa weeye wahuwa allahu fi الsamaawaati wa fi اlard ilaahay kii dhulka iyo samadaba lagu caabudo kuwaa caqiidada si fiican u fasiro ilahay culugdu waxay leeyihiin ilaahay cirka dhulka waa jooga taas caqiidadaas khalad wa wahuwa allahu fi الsamaawaati wa fi اlard ay wahuwa alilaahu اlmacbuudu fi الsamaawaati wa fi اlard wahuwa aladii fi الsamaai ilaahu wa fi اlardi ilaah aayaddaas isla macnaheedu alraxmaanu allihii naxariisa badnaa oo naxariis ay waasic ahayd alraxiim naxariistiisana allah subxaana wa tacaala ciddou raba gaarsiina marka raxmaan iyo raxiim labadu waa siiqad maaragtay maaragtay waxa weeye maaragtay yani waxa weeye waa siiqatu waxa weeye maaragtay yani afcaasha yani asmaada faacilka ism faacil iyo sifa mushabaha waa sifa mushabaha wey min raxima ayay ka yimaadeen raxmaan iyo raxiim raxmaan ayaana ablaq sababto waxay dhahaan culimmadu ziyaadat اlmabna tadullu calaa ziyaadat اlmacna kelimada markay dheer tahay macnaheedana waa weyn raxmaan soo maha raxiim iyaduna min raxim ay ka timid laakiin waxa weeye maadaama ay maaragtay ay ka gaaban tahay soo maaha waxa weeye iyaduna marka way ka macno yarta sidaa darteed raxmaan waa ka naxariistiisu ay waasic taha wey inay ka macno weyn tahay raxmaan alla keliyaha lagu magacaaba subxaana wa tacaala laakiin qof bini aadana raxmaan lagu magacaabo ninkii musaalimulkadaab ahaa ayaa waxay isu magacaabay raxmaan ulyamaam isagina ilaahay waa kii duleeyey subxaana wa tacaala amaa raxiim cid kale waa lagu sifayn karaa nabigaa lagu sifeeyey laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim soo lama dhihin marka cid kas waa lagu sifayn karaa laakiin haddii haddii raxiim nabiga lagu sifeeyo ama makhluuq lagu sifeeyo iyo raxiimnimada alle farqi baa ugu dhexeeya sababtoo sifaadka alle subxaana wa tacaala iyo sifaadka makhluuqa walow macnaha guud ha iska shabaheen laakiin marka alla sifadiisa loo adeefiyo makhluuqana loo adeefiyo farqi weyn baa u dhexeeya soo maha farqi weyn baa sida hadda nabiga haddii raxiim lagu tilmaamo qof kaloo bini aadanaho ummaddiisa ka mida raxiim lagu tilmaamo hal yakuunu raxiiman midla sida nabiga u ahaa raxiim u yahay sidaa darteed maadaama nabiga calayhi salaatu salaam sifadiisa qof kaloo xataa bini aadan uusan gaari karin fa kayfa sifada alle qof makhluuqa u gaari kara min baabi owlaba sidaa darteed marka waxay dhahaan raxmaan ilaahum baa bisaa lagu magacaabi kara qul idcu llah idcu raxmaan aya maa tadcuu falahu alasmaa alxusnaa ama allaah ku barya oo ugu yeer ama yaa raxmaan dhe raxmaan ku bari asmaaiisa xusnaa waa sifaat ulcula waa lagu baryi karaa midkaad ugu yeertaanba ilaahay wuxuu leeyahy asmaa alxusnaa u leey magacyaal wanaagsan idan marka raxmaan waxay waa midkay naxariisu waasic tahay raximna waa kan naxariisiisu ay gaarayso qofkii doonow saa darteed naxariistiisa aakharo muslimiintai khaas ku taha mu'miniinta amaa raxmadiisa adduunyada raxmadiisa gaal iyo muslimba markaa way gaaraysaa waa arsuqa u siina bisinkii markuu shiikhu ku bilowday wuxuu ku leeyahay shiikhu marka wuxuu la hadlayaa culimmada markay kutubta alifayaan ma ahan sida novel novel iska alifaya qofka sheeka xariiro oo kaanad kidaa wa kidaa wa kidaa ninkan diin iyo xaraaro iyo dacwo gudbinayaa culimmada marka waxay rabaan qofka kitaabka akhrisanaya oo ka faa'iidaysanaya inuu la khitaabo usluub wanaagsan oo diinta ku tirtirsiinayo inuu kula dagaalamo marka wuxuu le iclam ogaaw raximaka allah allah kuu naxariista cilmi waxaa la yidhaahdaa waa inaad shayga sida runta uu yahay aada u fahamto soo maha inaad cilm waxa shayga sida runta uu yahay aada u fahamtid shayga haddaa xaqayo uu ka haysato waa run qofka hadda allah inuu waaxid yaha ka haysto xaqo kama haysto nabi maxamed inuu rasuul yahay soo xaqo kama haysto taas waa cilmi saxa wey jahlina waxaa la yidhahdaa jahligu waa murakab iyo basiir jahliga murakabka waxaa weeye qofka waxa uu ka jahli oon ogeyn qofkii hadda la yidhahdo oon weligiis nabiga arkay oo la yidhaahdo maxamed ma taqaano oo yidhahdo aniga ma aqaan ee hallay barbal wuxuu yahay kaa jahligiisu maxaa la dhahaa waa basiir laakiin qofkii la yidhaahdo nebi maxamed inuu rasuul yahay ma ogta ama ma taqaano yidhahdo rasuulna ma ah kaa jahligiisu muxuu yahay waa murakab sababtoo nin wax yaqaano iska dhiga waxna ma yaqaano wixii been buu ka sheegay marka qofka hadduu sa wax aqoonin oo wax aqoontiisa oo runta ka sheego yidhahdo waxaas ma aqaano oo tacliim u diyaar yahay jahligiisu waa jahli sahlan wa amaa hadduu shaygii ou been ou ka haysto cagsi ou ka haysto ou kuna murmaayo jahligiisu maxaa la yidhahdaa waa jahli murakab marka dadka badankooda zamankan jahligu waa jahli murakab qofaan diintii wax ka aqoon wax kale wax ka soo aqaanaa waa daadi wax yar haddii la weydiiyana ma yaqaano dad culamaaha waaweyn oo ajilaha laleeyahay waa khada waxba ma yaqaan waxba ma yaqaanin waxooda waa khada waa kan waa kan waa kan intaasoo ceebe laga sheegay haddii caalimkaas cilmigiisa iyo camalkiisa mixshaar laga weydiiyana waxba kama yaqaan taasoo khalad maahan marka marka waa jahli murakaba waay taas oo kale nacam iclam ogaadou leeyahay raximaka allahu allah kuu naxariista marka shiikhu waa kuu ducayna waxuu rabaa inuu xaqa uu kuu soo jeedo qof walba ha u qaato inuu shiikhu ou la hadlay allah kuu naxariisto naxariista alle waxaa weeye in dembigaagii maadiga ahaa laguu dhaafo wey mustaqbalkan lagu waafajiyo cismo iyo tawfiiq aad dunuubta kaga dhowrsatay sababtaa hadda qof walba waxuu u baahan yahay wixii horeo qaladkii horeo ka dhacay inuu iska cafiyo soo maa qof walba uma baahna ilaahi hanool cafiyo wuxuu kaloo u baahan yahay fii maa mustaqbal ilaa khaatimad ugu imaanaysa ilaahay inuu dhowrsanaan iyo cismo ou siiyo oo xaqa ilaahay uu ku ilaaliyo khaatimo fiican ku jiro marka raxmada alle waa saas qofkay raxmadda asiibto macnaa waa qof maaligiisana loo dembi dhaafay mustaqbalkiisana tawfiiq ilaahay la waafajiyey iclam ogow allah kuu naxariistee raximakalla allah kuu naxariistee annahu yajibu calayna waxaa nugu waajiba wujuub waxaa la yidhaahdaa waxa qasban lagaa rabo waxa lagaa rabo oo laasim kuga ah ee haddii aada la timaadid aada aada hawaab mudanayso haddii waajibkaas lagu faray sharcigu ku faray aada la timaadid aada hawaab mudanayso haddii aada la imaan weysana maxaad mudanaysaa ciqaabaad mudanaysa kaasaa wujuub la yidhaahda marka wuxuu leeyahay iclam waxaad ogaataa raximaka allah niyahu daalibulcilmiga allah kuu naxariiso demmigaagii horena allaha dhaafo mustaqbalkana tawfiiq aada ku hanuunto oo cilmi naafica iyo camal saalixa iyo dacwo wanaagsan iyo sabar aada godka la gashay khaatim wanaagsan allaha ku siiye annahu yajibu calaynaa waxaa nagu waajib ah tacalumu arbaci masaa'ila afar mas'alo inaan maanta ma arkaysaa baranno ayaa maaragtay waajib nagu ah afar mas'alo inaan aqoon u yeelano ayaa waajib nagu ah afartaas malo marka waa muhiim waa afartaas mas'alo maxaa uga horraysa masaa'il waxaa la yidhaahdaa waa yacni nuqdo oo cilmi ah wax maaragtay cilmi oo ku saabsan arrin gaaraha mas'alo la yidhaahda al-uulaa middaas waxaa weeye hore oo nala ka rabaa alcilmu horta cilmi inaan yeelano aqoon inaad yeelato cilmiguna waa anakii nidhi waxaa weeye macrifatu shayi calaa maa huwa bihi shayga runtiisa inaad u aqoonsato marka waxaa cilmi u yeelana waa allah iyo wixii ka tacalluq iyo nebigiis iyo diintiis inaad aqoon u yeelato waxa lagaa rabo waxa lagu farayo waxa laguu sheegay waxa kaa dambeeyo inaad aqoon sax aad u yeelato cilmigaasuna wuxuu ka kooban yahay wa huwa macrifatullah allah inaad garatid subxaana wa tacaala rabbigaa inaad garatid macnaha rabbi garashadiisa iyo jiritaankiisa iyo rabbinimadiisa waa shay bini aadamka mafduur ku ah oo bini aadamka fidradiisa ku yaala oo gaaladoo dhanba xataa qof walbaa markuu dhibaatooda yaa rabbi yaa rabbi inuu leeyahay ma garat وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه markay dhibaato badda idinkugu taabato wax alla wixii aad aada caabudi jirteen faraha ka qaadaysaan allah keliya maahan ilaa mushrik waxaa yacbud ullaha mara wayacbudu hayrahu mara soo saas maaha falamaa najaakum ila albari acrartum aa ka jeesateen laakiin hadda khuraafiyiintu waaba ka sii dareenoo dhibaato markay ka dhacdo yaa allah xataa male mushrikiinta xataa ka caqli badnaa mararka qaarkood sheekh weliyow sheekh fulaanow sheekh fulaano igu leeya afka isku digdaalaya maba allow maba ku soo dhacaysaba sababtoo inta la baadiyeeyey la baadiyeeyey la baadiyeyaa la yidhi sheekh fulaan cusko kaas cusko kaas cusko kaas cuskaas cusko ilaahayba waa laga baadiyeeyey subxaana wa tacaala markaasi walow hadda laa ilaha illaa waa iska dhahayaan laakiin macnihii waxay noqdeen inayba ka axmaqsan yihiinba mushrikiinta ilaa mushrika waxay u gartay dhibaato hadday timaado waxaan inaysa korinayn asagu ma yaqaan dhib hadday timaado ilaahay keliya xataa in la baryo ma yaqaan ee waktigii dhibaatada ayuu nin maqbuura oo qabri ku jiro oo baryaya taas marka waa faalxumooda marka macrifada layska rabaa waa maxay macrifada lagaa rabo waxaa waaye inaad rabbinimadaa alla oo taqaano oo inuu rabbi yaho uu ku abuuray aad taqaanid inaad u deliishatid allah subxaana wa tacaala annahu eesh huwa almustaxiqu lilcibaad marka macrifadaa aad taqaanid rabbinimada oo adilada naqliga ay ku tiirsunayso alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayaa ka mid ah caalamka dhan rabbi u ah ilaahaa idin abuuray yaa ayuha nnaasi icbuduu rabbakum aladii khalaqakum aqoontaa marka aad taqaano ilaahay rabbi uu ku yahay oo aayaad ku tusinayaan oo fidradu ay ku tusinayso oo caqliga uu ku tusinayay inay kuu geyso allahas inaad caabudi subxaana wa tacaala iyo wixii uu cibaadada uu mudan yahay iyo tafaasiisheeda sharciga inaad maaragtay aada baratid wa macrifatu nebiyihi nebigiisa inaad aqoonsatid nabiga calayhi salatu salaam waxaad aqoonsane awalan waa inaad taqaanid magaciisa goorta wuxuu ahaa muxuu la yimid ma garan inaad aqoonsato w sidqigiisa iyo runnimadiisa waxay ku tusinaya mucjizaadkiisa xaqa oo lemid iyo shareecaan aad aqoonsatid markaa aqoonsatid waa inay kuu geyso inaad rumayso oo amarkiisa aada qaatid oo nahyigiisa aada ka hartid wuxuu kaa reebay oo wixii uu kuu khabrana aada rumaysid oo sharcigiisana aada u xugun tagtidoo raalli aada ku noqotid taas wey marka nabigu waa in la barto saa darteed nabiga siiradiisa barashadiisa iyo mucjizaadkiisa iyo calaamatu nubuwatihi waa laga maarmaan iimaankay kuu siyaadina inaad rumaysid ood raacdid oo maanta ma arkaysa sharcigiisa a sharci ka dhigasid oo sunnadiisa aada noolaysid waxaa dhan haddee wuu noo keenayaa saa darteed ma isku badinayno sababta waxaa weeye usluubka tacliimta waxaa ka mid a kutubuhu waa kale mustawo hooseeya wixii kitaabka ku weyn ku yaallay inaad ardaga marka hore ku wareegisidba sharax tawdiixa oo ku filan qofkaasaa loo baahaya hadhow kitaabkaas weyn kor ugu qaaday insha allahu tacaala caqiidada musalsalan u akrin doonaa insha allahu tacaala ilaa laga qanca hadba faniyaan qaadan doonaa mustawaan ka gaari doonaa saa darteed sharax waxaan ka dhigaynaa sharax qofkuna fahmo uusan mudawal ahayn sababtoo masaa'ilkan iyadoo mudawala ama kitaabkay aakhirka noogu imaanayaan ama kutubta kale ayay noogu imaanayaan marka inta kitaab ku saabsan oo xoogaa faahfaahin yar oo kooban ayaanu ka dhigi doonaa insha allah wa macrifatu diin lislaam wa macrifatu diin alislaam diinta islaamkana in la barto marka cilmigu waa kaas allah inaad baratid nebigiisa inaad baratid oo soo dirtay diinta islaamka diinta islaamku waa manhajka lagu soo dejiyey oo shareecada ee ka kooban maxaad ictiqaadine allah waxdaanadiisa waa ictiqaadi rasuulka risaaladiisa wixii lagu faray inaad ka hartid wixii aad same wixii lagu faray inaad samaysid wixii la raabay inaad ka hartid xalaashii xaaraamta aada ogaatid wixii laguu khabray aada rumaysid ama ilaahay ha lagaaga warramo ama ambiyada ha lagaaga warramo ama aakhara ha lagaaga warramo wahaakada sharciga islaamka caqiidatan maaragtay iyo axkaam ha ahaato akhlaaqiyaad ha ahaato qisas ha ahaato wixii akhbaara ha ahaado intaba inaad maaragtay aqoon aada u yeelatid waa maxaadna ku baranaysaa biladillati adilada inaad ku baratid waa allah waxdaaniyadiisa inaad adilo ku baratid nabiga nimanimadiisa inuu nabi saxa oo runa uu yahay inaad adillo ku baratid islaamka inuu diin xaqa u yahay oo sharci qawiimaho toosan oo zaman kasta iyo wakti kastaba u suu bada adiladu inaad ku bari adiladu waa saddex waa badihiin adilada adilo kownigaahaa jira ood u jeedo sida dhulkan iyo cirkaan ku tusinaya waxdaaniyada al adilo fidriyahaa jirta iyo caqli oo ilaahay sub adilo fidriyaha jirto qalbiga ku abuurantay alla rabbinimadiis inay jirto subxaana wa tacaala rabbinimaduna waxay kugu hanuunaya allah keligiis inaad caabudo nabiga calayhi isalaatu wasalaam adilo oo naqliyaha jirta muxamedun rasuulu llah maa kaana muxamedun abaa axad min rijaali walaakin rasuulah war maxamed waa rasuulka al nabi maxamed aabbihi maan laakiin waa rasuulah wa khaatama nabiyin iyo intaasoo axaadiid soo maaha ma garat oo nabiga calayh salaa slam oo risaalada xaqa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah laa yalqa allaha biha cabdun hayra shaaki fayuxjaba can iljanna yacni waxaan ka marqaatiyaa allah maana wax kaloo xaq lagu caabudinayso anigana aan rasuul ah qofkii la kulma shahaadada asagoon ka shakisnayn jannada lagama xijaabin waxaa kaloo jirta adilada nabiga aan ku garanayno calayhi salaatu wasalaam mucjizaadkiisii ka dhaxay qur-aanka ugu weyn iyo mucjizaad kale mucjizaad kale fara badan cuntadii gacantiisa inta u saaray badatay faraha biyihiisa weyse iyadoo la arg u ka burqaday ceel guran oo fallaar intuu ku riday biyihii ay ka soo burqadeen ninkii soo dilay maaragtay ninkii yahuudiga ahaa soo dilay intuu lug ka jabay lugtuu saa u masaxay nabiga calayhi salaatu salaam labadiisa lugood middii jabtoo nabiga masaxaa xoog badna nin kale isaguna duulaankii ishaa ka soo fuqday meesheediiu ku dhejiyey waa u reysay lama qiyaasi karo qamarkii oo dilaac waxaa kaloo nabiga lagu garan karaa calayhi salaatu wasalaam bimujaradi qofkii dadkii joogay hadday nabiga wejigiisa iyo dhaqankiisa ay arkaan bis waa u dhantaa qofkii caaqil inuusan kaadib uusan ahayn rasuul saxa uu yahay low lam takun fiihi aayaatun mubayinatun kaanat badaahatuhu tugniika can ilkhabari haddii xataa aayaad kale uusan wadin indhaha aad qac ku soo badihada waxaa la yidhahdaa wax awal mara aad indhaha qac aad ku siiso waxa kaaga soo baxa marka ugu horey indhaha qacku waxaa ka soo baxa inuu saadiq yahay muxuu yidhi maaragtay cabdullaahi ibnu salaam waxaan arkoo dhahay nabiga markuu yimi isagoo waadinaayo dadka waadinaayo oo dhahaya maarata adcimu acaan wa afshu salaam wa salluu wanaas alleyl wannaasu niyaam cuntada dadka siiya baahan maaragtay cuntada quud salaanta faafiya hamiinka iyadoo la jifa tukada tadkhulu jannata rabbi saa markaan u fiiriyo facaraftu anna wajhahu laysa biwajhi kadaab inuusan beenaalo ahayn ayaan garay marka qof walbaaba hadda hadduu muhandis beena ama dhakhtar beena cabbaar magaalada jooga waa la kashifaa soomaan guryaho dhisaa dumaya kana dadkiiba olaynaya soomaan waa kawaanlewa see rasuul saxa iyo rasuul beena isku qalda iskuma qaldami karaa qof walbaa musaylama markuu arko inuu beenloo yahay waa garana qur-aanaa soo degoo ku leeyahay yaa lifdic yaa lifdiciin warrahow biyahana kama aalaysid mana maaragtay waxna kama samaynaysid maxay taha waxaas yaa wabar waa yaa wabar innamaa anta sadrun wasaa'iruka xaqirun naql waxaa too leeyaha xabad iyo laba lugood yar wax kale faa'iido male waxaas qur-aan miya walcasri iska dhiga inuu maaragtay maarata marka markuu dhahay abubakar markii loo keen waxuu dhahay war waxaan waa u jeeday annahu maa kharaja min ilin ay annahu maa kharaja min ilaah ee wax been oo la abuurtay inuu waa ka mid yahay camar ibnulcaas oo gaalaho u sheeg sheega waxyaalaha markaasuu waxaan qur-aan mihi waxaa lagu soo di maxamed yaafan cumar caas markaas waa gaal markaasuu nageyso dhe wallaahi waa ogtahow dhahay inaan ogahay inaad beenlow tahay maxamed oo saadiqya ee wuxuu warkaaga nagala beenaalaad tahay qur-aanka maxamed ma keeni kartid sababtoo ilaah baa keena subxaana wa tacaala marka saas baa lagu garan karaa adiladu waa sidaas oo kale wey wathaaniyatu midka labaadna marka cilmigu waa fadli badan yahay sidiisaba cilmigu in la dal waxa ugu fadli badan waay yarfac illaahu aladiina yarfac illahu aladiina aamanuu minkum dadka ilaahay rumeeya korow u qaadaa waladiina uutuulcilma darajaat nabiguna calayhi salaatu wasalaam cilmiga aada u ammaano aada buu ammaano nabiga calayhi salaatu wasalaam man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allaahu lahu fiihi dariiqan ila aljanna qofkii cilmiga isagoo baranaya dariiq u qaado dariiqu jannada u sahlaa saraf waxaa ugu filan in la yidhi alculamaa'u warahatu alambiyaa culammadu waxa weeye waa ambiyada kuwa dhexla wey laakiin cilmigu laba shay oo muhiima u baahan yahay awalan niyada in loo khaliso ilaahay darti inaad u barato ilaahay darti inaad u barato qofku hadduusan cilmiga ilaahay darti u baran oo ama dadka inuu ugu faanfaano u barto walciyaadu billaah ama adduunye inuu ku helo ama inuu maarata xoolo uu ku cuno adiga qarad khisiisa oo min aqraadi dunya iyo faanfaan hadduu u barto cilmigiisa cadaabuu ku noqonaya waad ogtihiin xadiidkii saddexdii naarta lagu horinaayo ninka mujaahidka un ilaahay dartiis uisus u jihaado ninka caalimka oo dadka cilmiga baraayey in la yidhahdo liyuqaala caalim ninka asaguna taajirka oo xoolaha u bixinaayey liyuqaala lahu eesh ma garad in la yidhahdo jawaad intiiba waxay noqdeen dadka maanta ma arkaysaa naarta lagu huriyo ayay noqonaysa waxaa kaloo loo baahan yahay isagana in maanta ma arkaysaa cilmiga lagu camal falo culimmaduna aada ugu tartiirsiisay iyo axaadiida nabiga calayhi isalaatu wasalaam in cilmiga lagu camal falo aadaa loogu tartiirsay cilmiga haddii aan lagu camal falin waxaa weeye baraka darro iyo foolxumo ayaa maanta ma arkaysa laga qaadaya marka nin la dhihi jiray ibraahim bin adham ayaa waxaa wuxuu yidhi waxaa wuxuu yidhi dadkaa waxay ku yidhaahdeen dadkaa waxay ku yidhaahdeen alla waa barinaa laakiin maxaana la kaga aqbali la-ay dadkii waa alla baryayeen maxaana la kaga aqbali la-ay ninkan wuxuu ahaa dadkii hore oo zuhaada wanaagsana oo sunnada ku taagnaa maan khuraafiyiinta iyo baktiga ma ahayn dadka cibaadaysto oo zuhaada ah oo sunnada ku taagna ayuu ahaa markaasuu wuxuu yidhi halkaas markuu yidhi markaasuu ibraahim wuxuu yidhi min ajli khamsati ashyaa shan shay ayaa baryada laykaga aqbali la-ay markaasuu yidhi maa hiya maxay tahay ninkii su-aalayo qaala caraftum allaha falam tu-adduu xaqa alla waa garatay inuu rabbiyo xaq yahay adilladii aayaadkii waajibkiisii ma aanaan gudanoo macnaa amarkiisii ma aanaan wada fartoominna waahidiina iskama dhaafay wa qara'tum alqur'aana falam tacmaluu bimaa fiihi qur-aankiina waa akhristeen laakiin kuma aanaan camal falin hay talta saddexaad wa qultum nuxibu rasuula sala allahu calayh wasalam wa taraktum sunnata rasuulkaan jecel lahana waa tiraahdeen sunnadiisina waa ka tagteen waqultum nalcanu ibliisa waadactumuuh ibliisna waa lacnadaynaa ha tirahdeen acuudu billahi min ashaytaan rajim ad ku haysaan maanta dhan laakiin haddana waa adeecdeen walkhaamisa taraktum cuyuubakum qof walba ceebtiisii intuu ka tegou iloobay wa akhadtum fii cuyuubi innaas qof walba hebel sawyaha iyo hebel sawyaha heer xataa culimmadii la aflagaadeeyey iyo dadkii sulaxadaha oon la gaarin heerkaasaa marka dadka qaarkood ay gaaraya sooma qofkuna waxaa la rabaa nabigu wuxuu yidhi dadka dadka ceebahooda raacraa wuxuu yidhi yaraa alinsaanu yaraa alqada fii cayni akhiih saxar yaroo ishii qofka walaal ku jira u arkaya wa yara aljidca fii cayni dogob oo qasun oo intaas buuxo sidii ishiisu dajaal ay tahana waa iska hilmaamaya marka cilmigu akhlaaqa u baahan yahay ninkan wuxuu aha nin xikmad badan hadalla xikmaha uu leeyahay hadalladiisa waxaa kamid wuxuu yidhi maa sadaqa allaha cabdun axabba ashuh axabba shuhra addoon shuhro iyo in allah ninkii sheekh hebel aha ninkii fulaan aha in la sheeg sheego qof jecel jacaylka ilaahay uu sheegana waa beenoo ilaahay laga nabadgeliyo markana wuxuu dhihi jiray ninkan wuxuu yidhi markana wuxuu dhihi jiray man dalaba alcilma lilaah qofkii cilmiga dalba kaana alkhumuulu tawaaduc axabu ilayhi min atataawul qofka cilmiga barta inuu qarsanaado oon ballaaqoono wax kasta ka jeclaanayo wallaahi ma alxayaatu bihiqatin fa yurjaa nawmuhaa xayaatan inta lagu kalsoonaado oy kuu daa'im noqonayso hurdaa iska adan kuma kuma kuma kalsoonaa kara sababtoo qof intaa geerida ku dhin mar dhow hadda ingiriiska markaan joognay wiil baa ramadaankii fiidkii seexday labiyo tobanka agahey kow iyo barkii sariirtuu ka soo duula isagoo meyd ciddii nabaday ku seexdeen kow iyo barkii markay ahaadna waxaa waaye ciddi geeri gasho aabbihii ka maqan bay ahayd wax lagu kalsoonaa kara miya may wuxuu kaloo yidhi walalmaniyatu bicudurin fayuma fayu'manu qadruha manidana qof kuu cudur daaraya maahano khiyaanadeeda kama aamino noqotada gooraadan ogeyni kugu soo dheelmane marka maxaa isu kalseena fafiima atafriidu maxaa loo gaabinayaa xaqa iyo waaltaqsiiru waalibtikaalu inuu qofku camal uusan ahayn tala saarto iyo rajo beenbeena waalibdaa'u inuu dib maro laqad faqad radina min acmaalina bilmacaani camalkeenna macaani beenbeena uga raali noqono wa min dalabi atawbati bitawaani intaan tooba talbi lahayna berri aan isfiicnayna ayaad ka hora noqotay wa min alcayshi albaaqi nolosha aakharo fiicnayn waxaan uga raali noqdoo dhahay bilcayshi alfaani nolol hadda maaragtay baaba-ays ayaan uga raali noqonay marka maadaamaan dalabatulcilmi aan wadannahay gebigeen marka bal inaan ku dadaalno inkastoo hadda niyadii dhibaatooyina iska gashay laakiin cala alaqali bal wax yar inaan saxsaxno inaan isku dayno oo markaan dersi akrinayno ama aan dersiga usoo aadanayno cala alaqali niyada inaan tasiixino aan isku dayno waalhaaniyatu midda labaadna alcamalu bi in lagu camal falo camalku marka waa wax cimaalkii timaarta u yeelaayo camalku waa wax cilmigii timaarta maaragta u yeelayo wey culummadu waxay ku fasireen maaragtay fanabaduuhu waraa'a duhuuri yahuuda macnaa cilmigii way ku camal fali waayeen marka qofkaan cilmiga ku fali ku camal falin aayaddaas waa ku rumoobay fanabaduuhu waraa'a duhuurihim way ku rumoobaysaa alhaalihatu midda saddexaadna addacwatu ilayhi cilmigaa uu bartay inuu dadka ugu yeero oo culimmadu waxay yidhahdaan maadaama uu naftiisii uu heer fiican keenay oo asagu wax soo bartay oo cilmigii uu ku camal falay soo maaha haddana khayrkan ilaahay uu siiyey waa inuu dadkii la jeclaysto oo dadkii diinta uu ku marti qaado soo maaha ilaa xil baana naga saaran diinta ilaahay wuxuu dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam qur-aankan waa ku waxa liyudirakum bihi waman bala si aan inkugu digo iyo ciddow gaari doontana waa ugu digaayaan qur-aanka qof kastoo qur-aanka soo gaaro wadiifadii nabiga u tahay qul haadihi sabiilii tan waa jidkay adcuu ila allah ilaahay xaggiisaan dadka ugu yeerayaa ana aniga iyo waman itabacani qofka iraacana waa inuu dadka ugu yeero dacwadu marka nin walba waa tabartiisa ninkii aqoon lah wax akri kara inuu dadka wax u akriyo u sheego waani ninkii cala aqali khayrka u sheegi kara inuu waa wax yaqaano masaa'il inuu khayrka u sheego qofkii waxoogaa sharay yaqaan inuu ka digo wax kale haddaadan awoodin darsi baa halkaan lagu akrinayo culimmada ka faa'iidaysa khayrka tag ayada lafteedu marka waa dacwo weyn nabiguna marka dacwada ajar buu u sheego cali waa kii ku yidhi fawallaahi lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam ilaahay inuu kugu hanuuniyo hal qof xoolaha geela gadgudanoo geela maygala iyadaa ka fiixan maanta guryaha villooyin iyo marsedesyaalka iyo hantida waaweyn beeraha waaweyn ayaa waxaa la qiimeeyaa soo maaha iyo lacagaha waaweyn oo accountiga taala iyo businesska waaweyn iyo kaydka rasiidka bangiga inkastoo ayaan rasiidkiiba lala kacay adduunya inaysa daa'im noqonin ogaada soo maaha adduunya waa khaa'inad wey nin walba intoo bankis ku xidhay nolosheeda ammaan hal habeenaa balaayo kusoo dheelmata soo maaha aladii jamaca maalahu cadadu yaxsabu ana maalahu alada akhlada maalka hamina ilaahay balaaya kusoo dheelma oo bunuugtii maran wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu asalaam man dacaa ilaa hudan qofkii dadka hanuun ugu yeera kaana lahu waxaa u sugnaaday min alajri midlu ujuuri man tabicahu dadkii soo raacoo kale ajarkiisuu leeyahay man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacili qofkii khayrku siiya qof kaa sameeyey ajarkiisoo kale loo qora saa darteed dacwada iyo cilmiga nashrintiisa waa waxa diinta uu ku baaqano waa inaan laga zuulin culummadu waa inaysan ka cajizin oo dadka cilmiga u akriyaan yadalafulcilmi caamada waa inaysan cilmiga ka zaahidin oo cilmiga ay dalbadaan baryahan culimmadiina waxaa ku yimid rukuud oo cilmigii laga cajiso gaaraan markay fitankii ay bato fitan unbaa maaragtay markii ay bato caamadiina waxaay adduunyaa lagu mashquulo qofkii caalimka wax ka barnaya way yaryihin arrintaas in laga tago waayo fitanka iyo balaayada iyo iskhilaafka waxaa looga baxaa cilmi naafica dadku hadday cilmiga isugu yimaadaan iyo wacdiga iyo khayrka iyo cibaadaadka salaada subax iyo masaakiinta iskaalmayntood iyo khayrka wallaahi quluubtu waxay noqona muwaxaday noqona laakiin muran waa la ysku nacaya muran iyo jaa-jaa iyo fitankan kaa dhicin waa la ysku naca cilmi naafica camal saalixa iyo dadkoo wax u qabanno dadka juhaasha aan barno madaaris la aasaaso masaajid la aasaaso ummadda masaakiinta wax loo qabo dadkoo maaragtay jahliga laga bixiyo shabaabkoo hadda dayaac ku suganoo maaragta yacni inta la jilo oo maaragtay madaaris loo sameeyo wax la qabto juhuud badan baa loo baahaya dacwada haddaan wax laga qaban oo dadkii cilmigii iyo dacwadii lagu badbaadin oon xoolihii diinta lagu qarashkarin iyo juhuuddii waxaay ummaddii dayaac bay saaranta marka dacwadu muhiimaddaas bay leedahay wadacwatu ileyh waraabicatu mida afaraadna asabru cala aladaa fiih dhibka dacwada kaa qabsanaya in lagu sabro sababtoo dacwadu waa amru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar baabka ugu weyn waa macruufka la isaro munkarkan la reebo diintuna taasay ku baaqi noqotaa waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr ha idin laydinku helo waa qasab ummad dadka khayrka ugu yeerto ya'muruuna bilmacruuf waxa wanaagsan isfar wayanhowna cani ilmunkar munkarkana iska reebo hadda qofku markaad dacwadii usoo istaagto laa shakka dacwadii markaad usoo istaagto laa shakka dadaad hawadoodii ka leexinaysa qofaad waxba waxaan kuma habboona waxaana kuwa habboon qofaad wuxuusan rabinoo khayraad madaxa u gelinaysa shar ou naftiisu mahmah mahmah u leedaana waa ka joojinaysa dadkiin wax ma garata wey waa lagula dagaalama waa lagu dhiba waa lagu caaya ahwaadii waa khilaafaysa kan ugu yar caawa halkaasoo ku jeerta uu ku haayaa dadkana inay usoo galaan rabaa adiga dersi haddaad halkan ku qabato laazim waa kula dagaalamaa dadkii macaamiishii halkaas aaduu ku leeyahay soo maha midaa mubtadica waa meelu rabaa khuraafo inuu ku akriyo haddaa tawxiid iyo sunno iyo cilmi naafica ka sheekayna ma raba wuxuu rabaa baabkiisa inuu dadku u sheekeeyo laazim waxaa weeye dhibaata way ku imaanaysa sababtoo ambiyada maarata iyo sabri jiray wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin dad mujrimiin acdaan u yeelna culummada iyo dalaatulcilmiga diinta waddana waa sidaas oo kale kollay dhib waa imaanaya laakiin sabar baa loo baahanya sabarku marka waa caam dacwadan in lagu sabro wixii kaaga imaanayo daacada in lagu sabro macaasida in laga sabro wixii aqdaarahoo dhibaataha kugu yimaada ama maqaadir iloo masaa'iba ama xaqa xataa afaafinta iskaaga yimaada inaad ku sabar taasaa loo baahanya sabarkuna waa wax weyn waayo ma garata sabarka aada iyo aad waa wax weyn waayo wax ka weyn lama arka ilahay wuxuu leey subxaana wa tacaala in allaha in allaha yajzi saabiriin maxay aayadii inamaa yuwafi asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab marka wax ka ajir badan lama arko sababta maxaa weeye sabar la-aan diin iyo dad ahaan iyo sharaf lama haysto haddaan la adkaysan qofkan wax walba faraho ka bixinayo diinta sabara u baahan tahay arrimahaas marka aan soo sheegay ma waxaan iska iri baa uu leeyahay ilaa culummadu waxaa waye wax kastoo yidhaahdaan daliilay ku dhisan ma garat waxaan iska mala'waala maaha arrimaha ma anigaa iska iri mise daliilay leeyihiin waa inuu qofku daliil ku dhiso haddii waxay dhahan lima haddaan la dhahin qofka la kaana alximaaru caaliman buu noqon lahaa nin walba lima haddii la yidhahdo maxaa u daliilsa warkan maxaa u daliila waa inaad aayad iyo xadiid ama maaragtay ijmaac iyo qiyaas saxiixa waa inaad saarto warkan wuxuu leeyahay meel cidlaa kama soo xogxoganine waxaa u daliila wa daliil waxaa u daliila qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi waalcasri zamankan ku dhaaf waa zamanka dhacdooyinkii sababtoo zamanku waa muhiino dhacdooyinku maxay dhacaan zamanku qofkaanoo dhan zamankaa lagu dhex abuuray camalkiisao dhan xasanaad iyo sayi-aad zamankay dhex dhaca soo maaha zamanku marka waa weel waa darf acmaashoo dhan khayr iyo shar iyo wax wanaag iyo wax xunba zamanka dhexdiisaay dhacaysaa soo maa marka zamanku waa mucjizo allah subxaana wa tacaala ayaan ku dhaartee ina alinsaana insaanka bini aadamka lafii khusrin khasaaro ku sugan yahay marka waa la taakiiday inna ayaa la waa ta'kiid soo maaha ina alinsaan haddana ashaasi waxaa weeye waa istiqraaqiyo macnaa insaanka jinsul insaanka oo dhan kullu linsaan khasaaray ku sugan yahay ila aladiina kuwa lasoo reemanay kuwa lasoo reemaanay ila aladiina aamanu hadyo gooraan naxwada waxaa lagu yaqaanay usuul fiqiga istifnaa marka la joogo waxa ilaa ka horeeyo oo maaragtay mustatnaha waxa ilaa ka horeeya oo mustatnaa minhu yaa la yidhaahdaa waxa ilaa ka dambeeyana maxaa la yidhaahdaa almustathnaa hadyo gooraal mustatnaha ayaa ka yar mustatnaa minhu idan markii la yidhi ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamilu asaalixaat marka naajiinta iyo khusraaniinta yaa badan khaasiriintaa badan laakiin ilaahay aan barina subxaana wa tacaala waana baryayna ilaahu naajiinta naga dhi ilaahu khaasiriintaa naga dhihi subxaana wa tacaala ila aladiina kuwii aamanuu rumeeyey iimaanku cilmi la-aan mau socona iimaanku laazim inuu cilmi lehay soo maa sax sax marka cilmigii muxuu kuu geynaa iimaan soo maha markuu cilmigii ou yeeshay oo iimaan yeeshay cilmigii iyo iimaankii maxay dalbaayaan camal wa camilu saalixaati camal sameeyey wanaagsan sameeyey oo camal wanaagsan waxaa weeye imtitaal awaamir waijtinaabu nawaahi wa tasdiiqu alakhbaar inuu wixii ilaahay lagu faray la sameeyo wixii uu reebana laga haro wixii akhbaarta oo xaqa oo nabigu noo sheegana esh in la rumeeyo haa adiga marka iimaan iyo cilmi waa la timin waa isbadbaadi soo maaha hadda adiga oo barwaaqaysan oo ilaahay samatabax ku siiyey dadkii oo samatabixi karo ma ka tegaysa haddaad adiga aada maaragtay baddii aada dhaafto doon aada ku dhaafto ilmahaagii iyo xaaskaagii iyo qaradii muslimka ka dhaqaaqaysa mase iyagana waa soo mootinaysaa badda dadkii khasaaray ku dhex sugan yihiin halaag wixii aada gacanta soo qaban kar soo qabto watawaasow bilxaqi xaq isu dardaarmo dadkii khasaarada ku dhaadhacay oo hortooda walaalka iyo hooyada iyo bini aadamka walaalaha ma garata innaa khalaqnaakum min dakarin unhaa waa dad walaala a wey naf keliyahana laka abuuray yaa ayuha naas taquu rabbakum khalaqakum min nafsin waaxida hal naf waxaana laka abuuray inaan isweheshanno oon maaragtay isu nisbo sheegno oon isu naxariisanno soo ma marka dadkii halaag kusii dhacaya aniga nafteydan badbaadinaa waa fiirsana qof walba inaysan caqli ahayn una sharci ahayn marka dadkii haddaan baadinimada ku fiirsan oonan khasaaradii ka bixin ikhwaanu dembigaan ku jirta soomaali maanta xooggii iyo xoolihii iyo cilmigii aqoontii maadigeed inkasta wadaadadii gacantoodii kusoo dhacay ilaahay aan ka cabsanay aanan ku bukayn cilmigii aanan ku bukaynin dacwo laga bukayn tawxiiddaco maalkii aanan ka bakaynin juhdi aanan ka bukaynin ayagoo tabciinaadkii dadku waxba aysanaas dhallinyaran layahay ayaa ummadda dhan diinta la gaarsiin jiray hadda maanta tijaartii waa wadaadada dadkiiba talada ay ka godaa wadaadada keliya waxaa lagaaya idinka xoogaa heshiiyo waxun ummaddaa khayrka boqol firqo iyo boqol nin xoogaa maal ku mashquula boqol firqo war ummaddan idinkay maanta marti inta weli waa inta tawxiidka sheeganaysa maanta marka ilaahay aan ka cabsano aan xil isu saarno dadkii xoolaha aan bixinno cilmiga aan bixinno nusxiga aan bixinno aan dacwada waktigeena aan ku bixinno annagana ajar baan helayna ilmaheeduna waa badbaadayaan ummaddeennana waa badbaadaysa muslim soomaaliya haddii layarada caalamka dhan dacwo gaarsiin karaan ummad inay dacwo gudbiyaan uga fuda lama arko afkastay bara karaan dad kastay la dhaqmi karaan hadda oraba haddii aada joogto qof kastaoo muslima soomaalida kalsiiya orobiga hadduu islaam soomaaliya soo afariisana carabka soomaaliya soo afariisana ifriiqiga soomaaliya soo afariisana hindiga soomaaliya waxa dhan oo kulmiya hamsatul wasli caalamka orobo dadka muslimiinta oo soomaaliga qof walba waa ku aamina marka dadkii kalaan ba wax gudbi karan annaga intaan isdeeqsiino khayr walba a ummadda kale waxu gudbi karna laakiin tol beelayay waa ware iyo taxasubaad ah waktigii naga ugeey waxaasna waxba noo tari maayaan juhuudda aan haysano wallaahi haddaan hagar baxano oon ilaahay subxaana watacaala oon ugu dhowaano oon dacwadiis diintiisa u nusrayno dacwada fidinno annaguna waa aflixi lahayn ummadda dhanna waa aflixi lahayn caalamka dowr weynaan guda karna laakiin uma jeedno maroodi waxaa la xooggiis uma jeedno soomaali ummad cabaaqira waay laakiin cabaaqiradooda ayagana si uga faa'iidaystaanoo adag ummaddana si uga faa'iidayan ba adag marka waa faa'iidayn karnaa insha allahu tacala haddaa ilahay ku kalsoonaano watawaasow isu dardaarma bilxaqi xaqa isu dardaarma watawaasow isu dardaarma oo bisabri sarbiga isu dardaarma hadda sabarkuna waxaa weeye wax cilmiyahoo la socodsiin karo ma jiro sidaa darteed ibnulqayim wuxuu dhaha asagu aayaddan ka qaadanayo qofka waxaa laga rabaa u dhahay jihaadka waa arbaca maraatib uu leeyahy jihaadku qofka nafti waa inuu jihaad waa inuu galo martabada ugu horraysa waxaa weeye waa inuu cilmiga naafica uu barto iyo diinta xaqa ah oo haddii uuna baran sacaado iyo midna ma laha tan labaadna naftiis waa inuu kula jihaado camalka saalixa oo cilmigoo farto barta inuu ka calfalo waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana kuwa jidkeenna ku jihaada waan hanuunaynaa tan saddexaadna inuu ku jihaado inuu dadkii xaqa ugu yeero jihaadkaasaa marka saddex maraatib ah inuu qalam ku jihaado uu qalamkiisa wax ku qoro islaam ku difaaco inuu cilmiga nashrintiisa ku difaaco inuu maaragtay maalku bixintiisa ku difaaco inuu gaalada maaragtay yacni jihaadka uu gacan iyo seef uu kula jihaado waa anwaac nin walbaa meeshii u fud marka uu heli karo inuu maarata uu ka galo qaala shaaficiyu raximahu llah wuxuu yidhi midda afaraadna wuxuu yidhi waa inuu ku jihaado sabri dacwadda dhibka ka soo gaara waa inuu ku sabro qaala ashaaficiyu raximahu اllah imaamu shaafici waa maxamed bin idriis ashaafici waxaa weeye wuxuu abtiriskiisu wuxuu galaa mualib bin cabdilmunaaf mualib abtiriskiisu u socdo mualib bin cabdilmunaaf nabigana maxaa usoo gala abtiriskiisu waa maxamed bin cabdillaahi bin cabdilmualib bin haashim marka mualib iyo cabdilmualib isku mid maaha dadku waa isku qaldaan mualib waa ina haashim cabdmualib waa ina cabdimunaaf cabdilmualibna waa ina haashim bin cabdimunaaf marka mualib wuxuu adeer u yahay marka mualib waa ina cabdimunaaf cabdilmualibna waa ina haashim marka mualib adeeruu u yahay cabdilmualib cabdilmualib waxa cabdilmualib loogu bixiyey waa cabdi oo mualib iska leeyahay waxaa weeye cabdilmualib hooyadiis waxay ahayd ansaar marka aabihiis markii oo halkaa madiine dhulkaas oo ku dhalay ansaarta ayaa meeshiiba ku koray mualibaa raadsaday wiilkii adeerku ah walaalkii haashim oo dhalay wou sooba wuu yar maarnaa marka oo uma ekayn qurayshta kale maariinaa ku jiray markaasi markuu soo watay wiilkan muxuu ku yahay wiilkaan mualib markaas waa cabdun limualib manaa adoon maadaama uu maaran yahay cabdulmualib dheh saasay cabdulmualib ugu dheg ilan magac kalou leeyahay maaragtay shayba saas in la yihahn u malayna magaciisa marka nabiga waxay isaga soo dhacaan cabdimunaaf marka waa ibnu cami nabiyi sala allau alayh wasalam nin aada u sharaf badan buu ahaa ninkan wuxuu dhashay boqol iyo kontonkii aaduu cilmiga carabiyada u bartay toogtana aad buu u bartay markii dambe fiqhiga ayuu maaragtay door weyn uu ka gaaray haddana xadiidka marka waa ninka ugu horey usuululfiqhiga alifay ee musطalaxana maaragtay ku dhex alifay ee aada iyo aada muxadisiinta ay ku magacaabeen naasir sunna faqiihulmillana waa la yidhaahdaa imaam ahlulxadiidna waa la yidhahdaa madhabkan ahlulxadiidka ay leeyihiin ee aahaarta ku dhisan waxa waaye ninka usuusheeda dejiye waaye raximah llahu raxmatan waasica wuxuu dhintana marka boqol labadii boqol iyo afartiibuu dhintay marka ardana wuxuu ku leeyahay madhabkiisa qadiimka ahaa oo ciraaq ardana wuxuu ku leeyahay maaragtay madhabka jadiidka oo masar ardadiisa hore waxaa ka mid axmed binu xambal raximahullah iyo daa-uud ahaahiri iyo abu thawr raggaasaa maaragtay iyo zacfaraani baa ka mid ah ardaydiis dambena almusani iyo maaragtay maaragtay albuweydi raggaasaa ka mid ah iyo arabiic binu sulaymaan raggaasaa ka mid ah marka nin aada u xigmad badan buu ahaa taraajimtiisa aaday waasaco tahay in mar muxaadaro laga sameeyo wey qaala wuxuu dhi low maa anzala allaahu ilaahay hadduuna soo dejin lahayn xujatan wax xujaa calaa khalqii khalqiis wax xujo ku ah oo macnaa hidaaye inay xaqa iyo baadilka kala fahmaan ku tacalluqda haddaan la soo dejin lahayn ilaa haadihi suurati suuraddan ma ahane lakafaatuhum way ku filnaan lahayn macnaa xaqa iyo baadilka inay u kala caddayso maahan axkaamta o dhan inay kaay ka kaafirayso laakiin irshaadka iyo in baadilka iyo xaqa la kala caddeeyo oo sabiilu najaat iyo sabiilu lkhusraan in la kala caddeeyo suuraddaanaa ku filan wadaliilu waxaana u daliila qowluhu tacaala oo yidhi faaclam ogow annahu ahaa wa qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal cilmigu inuu qowlka iyo camal ka horeeyo marka masaladii hore u cilmi ku bilaawdo ou leeyahay daliilkeeda bukhaari ayaa waxuu baabaysa waxuu ku leeyay shayga intaadan dhihin ama aadan ku camal falin horta aqoon u yeelo shayba intaadaba ku camal falin salaad intaada tukayso inaad baratid soo maaha zake intaada bixinso horta inaad baratid soo maaha tawxiidka intaada ku qolin horta wixii aad dhihireed iyo waxaad islaamka kusoo gelayso inaad baratid lagu baro soo maaha marka cilmiga ayaa qowlkii camalka ka horeeya marka cilmiga in marka lagu dadaalo oo cibaadaadka iyo waxaasoo dhan cilmiga oo hormarayo wadaliilu waxaana u daliila qowluhu tacaala qowlka alou yidhi faaclam ogaaw annahu sha'niya laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudo oon allah ah inuusan jirin ay laa macbuuda bixaqin ila allah wastakfir dembi dhaaf weydiiso lidembika dembigaa iyo walilmu'miniina walmu'minaati u dembi dhaaf weydiiso marka wuxuu yidhi shiikhu fabada'a bilcilmi bukhaariga hadalka wata cilmiguu ka bilaabay oo alle amarkiisa in cilmi la yeesho oo xaqa aqoon loo yeesho qabla alqowli waalcamal intaan waxna la dhihin waxna la camal falin marka taa waxay caddaynaysaa cilmiga ahmiyadiisa halkaasoo caawa noogu joogay insha allahu tacaala berri insha alla waan isku dabawadaynaa intaan ka dhammaynayno insha allahu tacaala laga yaabo shan hamin lix habeen inuu nagu qaato insha allahu tacaala sala allahu calaa maxamed